Dab khasaare geysta ayaa waxa uu ka kacay suuqa hanti-wadaha ee magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Dabkan ayaa waxaa saameyn kala kulmay ganacsatada danyarta ah. Gubashada ganacsiga ayaa waxa uu ka bilowday koronto, waxaana gubtay dhammaan ganacsigii yaala suuqa. Qaar ka mid ah ganacsatada suuqa hanti-wadaha ayaa ka hadlaya khasaaraha ay kala kulmeen dabka.
waxaan deganahay dadka ganacsatada suuqaan ka mid ahaan nahay waxaa ka dhacay saakii ilaa xalay socday masiibo rabbaani ah oo ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ah meeshaan aad arkaysaan dabka ka kacay dad badan oo mataqaanaa hantidooda ku waayey ayaa jiraan xilliga uu dabka kacay annaga koon joogo ma ahayn xilligaas ma aanan joogin laakiin markaan na soo gaartay waxay ahayd xilli aad toddoba saac iyo bar ilaa siddeed saaca saacadda ma aanan fiirinayn laakiin qiyaasta xilligaasay aadaneed dhibaatada ka dhacday in walba oo mataqaanaa bini'aadam oo meeshaan timid waa garan karaan dhibaato aad u weyn u ballaarnaa mataqaanaa xali ka dhacday iyadoo sidaa ay tahay dhibaatada ayaa haddana gurmadkii ayaa xoogaa naga soo daahay oo mataqaanaa gaadiidka dabdamiska loo yaqaano ayaan ciyaaw heli waynay in badan ayaa mataqaanaa dadka shacabka ay soo gurmadeen ay la dagaalameen ugu dambayntiina waxaa noogu yimid gaadiidka dabdamiska noogu yimid oo dowladda ay soo dirtay hirshabeelle in badan oo kalaas naafayn lahaay insha allah ilaahay awooddiisa iyo intii soo gurmatay yacni mataqaanaa dadaalkooda ayaa intaan ku soo ahaatay waxaan leeyahay intii yacni mataqaanaa hanti ku waysay oo ku waxyeelowdi ilaahay subxaana wa tacaala beddel khayr qaba ha ka siiyo magacay waa axmed cabdiraxmaan sheekh ku nool degmada jowhar gobolka shabeellaha dhexe xali masiibaa ka dhacday degmada marka inkastoo masiibo dhacday allah keenay alxamdulilah kulley wuxuu ilaahay keen wax laga qaban kara ma laha laakiin ina degdemiska la badiyo ganacsatada iskaashato maamulka oo u sheega asigana sidoo kaleento marka alxamdulilah masiibaa dhacday inta wax ku waysay alla u bogdhayo marka alxamdulilah wax kaleentaan leenaa ma laha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu debka aniga geesaan joogay oo oraxsane marka alxamdulilah gurigaas ma gees hawuu yiriyo boc iyo boc yiriyo holaca kor as u baxay oon arkay waa argagaxay waa soo baxay marka waa qayli waa qayli arguryihii waa gubtaa gubteenaan dhahay marka wadaadkoo makiin laho cabdirasaaq muudey liira ii soo baxay wixii magiin aragni haddana nabarre iyo waxaasaan raadi markaan raadi haddana un kulley dadweynaan sii wacni markaas ka bacdi guryihii gurigii ku xigaba waa soo qabsaday marka saliiddii iyo ma aragtaa iyo sisintiiaan haddana aan bannaanka aan u babixinni marka guryihii sidaas ay isku soo qabsadeen dabkan ayaa waxaa ku hanti beelay ganacsato badan oo ku nool magaalada Jowhar